halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado soddonka bisha afraad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin muhiimadda tallaalku leeyahay maxay tahay waraysi ayaan idinkaga haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan daaweyn iyo wacyigelin loo sameeyey dadka kasoo xarooday ama kasoo barakacay kulaylka iyo biyola-aanta ka jirta qaar ka mida deegaanada dalka maadaama weli deegaanada qaar uusan ka di'in roobka guga barnaamijka gobaad ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan xubinta qiimaha xoolaha xubinta gogaalaysiga balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
waxaa maanta lasoo gabagabeeyey wacyigelin ku saabsan muhiimadda tallaalka oo ka socday muddo toddobaada deegaanada uu ka haramiyo maamulka jubbaland wacyigelinta ayaa dadka lagu barayey qiimaha tallaalku u leeyahay carruurta iyo dadka waaweynba tallaalka ayaa inta badan loo isticmaalaa in looga hortago cudurro badan oo daawo lahayn sida dabaysha jadeecada xiiqdeerta iyo kuwo kale wasaaradda caafimaadka jubbaland oo kaashanaysa hay-adaha caafimaadka ayaa samaysay wacyigelintan dad rayida ayaa la sheegay inay ku xaniban yihiin waqooyiga dalka suuriya oo ay ka jirto colaad sii xoogeysanayso toddobaadkii hore ayaa la sheegay in iska horimaad ka dhacay ay ku dhinteen dad badan oo aanan dagaalka ku jirin sida uu sheegay yaasir jooha oo u hadlay hay-adda u n f b a doctor jooha oo ah dhakhtar haweenka ayaa sheegay in meydadka ay soo arkeen ay ku jireen haween badan waxa uu sheegay tirada haweenka iyo carruurta ku dhaawacmay iska horimaadka ay badan yihiin waxaa sii xoogeysanaya colaadda ka socota magaalooyinka xajiin iyo albagos oo bilowday bishii sebteembar sanadkii hore waxayna sababeen barakac iyo xaalado kale
waa tahay dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay cabdifataax maxamed mukhtaar oo inoo akhrinayo warka erge ayaad nagala socotaan u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaaga khiyaartana dhegaysanaysaay waxaad nagala socotaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka ayaa naga dhagaysan kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo wasaaradda caafimaadka jubbaland oo kaashanaysa hay-adaha caafimaadka ayaa deegaanada jubbaland dhowaanahanba ka waday wacyigelin la xiriirtay ahmiyadda iyo muhiimadda uu tallaalku leeyahay wacyigelintaasi ayaa socotay muddo lix maalmood ah tallaalka ayaa inta badan loo adeegsadaa in looga hortago cudurro kala duwan oo ay ka mid tahay dabaysha jadeecada iyo weliba kuwo kale haddaba wariyaha redio ergo axmed cabdi toronto ayaa waxa uu la kulmay waraysina uu la yeeshay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee jubbaland cabdinaasir maxamed cabdi ugu horeyna wuxuu weydiiyey bal tallaalka iyo muhiimadda uu leeyahay wuxuuna yidhi tallaalka waxa waaye waxyaabaha oo wuxuu ka mid yahay wax looga hortago cudurrada marka ka hortagu labaa loo kala qaybaya intaba ilaa saddexaa loo kala qaybaya in cudur laga hortago mar waxaa laga hortagaa cudurka intuusan qofka ku dhicin ka hor marna waxaa laga hortagaa qofkii wuu ku dhacay laakiin inuu macnaha dhib badan sii gaarsiiyo laga hortagaa marka badanaa waxaa la primary iyo secondary u kala qaybaya inta badan walaala caafimaadka ka hortaga marka oo talaalka qofka marka talaalka waxaa waaye midka qofka intuusan cudurka ku dhicin ka hor tusaale marka waxaa la soo qaadanaa talaalka marka waxaa waaye midka intuusan cudurka dhicin ka hor ka hortagaya marka waxaa la talaalaa cudurro badan ay ka mid tahay teetanada ay ka mid tahay cagaarshowga noocyada habitais biiga nooca loogu yaqaano ay ka mid tahay xiiq dheerta oo difteria bertus t b-da ama soomaalida u taqaano qaaxada iyo nooc kaloo hemophilus infolositabil oo nooca burkitiga xiskeena aa laga hortaga marka waxyaabaha marka dhammaan inta badan soomaaliya hadda talaalada iyo dabaysha ha iyo dabaysha cudurada booleyda dabaysha marka soomaaliya inta badan waxaa haysanaa scheduleka ama jadwalka immunizationka talaalka jadwalka talaalka anaka a haysano waxa waaye waa boolida oo dabaysha ah oo iyo waxaa kaloo haysanaa isheeg abititisyada qaaxada waxaa kaloo haysanaa tetanada iyo iyo gooractada jadeecadana iyo jadeecada inta badan scheduleka inta haysana kuwaas waaye adduunyada laak way badan yihiin ilaa noocyo badan la talaalaa jermis badan oo keenaa la talaala marka talaalka faa'iidadiisa waxa waaye qofka waxaa jirkii oo canuga ama qofka lagu duraya jermiskii cudurkii keeni lahaa aa lagu duraa si uu jirka uu u barto tusaale jadeecada virusa keena ama jermis oo virus oo measles lagu magacaabo wuxuu samaynaa marka waxaa lasoo dilaa bahalkii oo jermiskii oo la bahdilay oo xoogaa aan waxba keeni karin oo in active laga dhigo aad aad u yar aa qofka jirkiisa lagu daro markii si kaloo lagu daro difaaca jirka marka waxa waaye waxa waaye wuxuu samaynaa waxyuu aqoonsanaa wuxuu ka samaysanaa hub uu u samaysanaa hadda soomaalida inta badan waxay tirahdaaba cudurada guranka ay dhahaan macnaha qofka jadeecadoo kale de marku dhacdo ma soo laabto sababta waxaa waaye hal nooc waxaa keena virus ah virus ah keena viruskaasna jirka uu baranaa markii uu barto markii hore qofka uu ku dhaco hadduusan qofka uu dhiman ama dhib kale uusan gaarsiinin difaaca jirka wuxuu samaynaa wuu baranaa wuu la dagaalamaa hubkii uu kula dagaalama meel u dhigaa wuuna ka adkaanaa wixii kalena meel u dhigana markuu meel dhigto nooc kale markuu soo galo isla markiibu ka takhalusa marka saa darteed waxay dhahaan badanaa wuxuu u yahay baadiyo qof umar ku dhaco mar kale ma soo laabanayo asiga iyo busbuska iyo saasoo kale ay u yihiin marka sababta marka waxaa waaye saas jirka loogu bara waxay tahay si difaaca jirka loo cariyo oo macnaha loo baro u arko oo u samaysto xasuus waxyaaba qaar oo antibodies iyo waxaas u samaysana kulli marka talaalka faa'iidadiisa waxaa ka mid ah inuu qofkii uu cudurkii uusan ku dhicin tusaale qofkii laga talaalo kale sagaashan sagaal boqolkiiba ilaa meelahaas ku dhow waxay u baahan tahay inuu uusan cudur ku dhicin waxyaabo yaryar waxyaabo yaryar waxaa jira laga yaabo qofkii inuu jermiskii jidkiisa lagu daray uu in active ku noqdo active ku noqdo macnaha wax ku keeno waana dadka difaaca jirkooda uu yar yahay macnaha tusaale qofka oo ku dhasha low immunity cudurro qaar waxaa jira difaaca jirka uu yar yahay oo qofka ku dhasho oo ama dhaxal ah ama waxyaabahaas kale keena halis tahay inuu qofka markii kasoo kale difaaca jirkiisa u yaray intii uu wax ka baran lahaa macnaha halis ku keena laakiin waa percentage-ka aad u yar aad u yar aan dhaweyn marka waxaa ka badan boqolkiiba boqol ama sagaal sagaal boqolkiiba wax ka badan wuxuu u yahay ka hortag fiican u yahay tusaale jadeecada lagu duray qofkii jadeecadii uu qaatay xanuunadan la tallaalayo waa xanuuno aan daawo kale lahayn tallaalka ka hortaga mooya
badanaa badanaa waxa la tallaalo malaha daawo ilaa wax yar maane tusaale waxyaabaha aan daawada lahayn wax ka mid ah dabaysha qofku markuu ku dhaco uu barilis noqdo barileskiisa meeshii cudurkii uu ku dhacay meeshii uu macnaha dhifaktigii ama dhibka gaaray meeshuu ku ekaana laakiin masii masii macnaha ma kasoo fiicnaanayo qofka tusaale bolia dabeesha viruska jirkiisa soo galay maskaxdii iyo meeshii neerfihii uu dhaawacay qofkii log ama gacan iyo waxbuu ka noqday log iyo gacantaas wax kasta ilahay xaggiis way ka qoran yihiin qofku wixii ilaahay ugu talagal gooni waa laakiin qof daawo macnaha dabeel ku dhacday oo saasoo kale noqday oo daawo dib la daaweeyey weli adduunyada lagama sheegin waxaa kaloo ka mid ah noocyada habitatisyada daawo oo habitatis lagu daaweeyey ma jirto laakiin qofku waxaa laga yaabaa habitatis uu ku dhaco inuu difaaca jirkiisa ka adkaado oo wakti badan kadib iska difaaco waa laga yaabaa laakiin in daawo la siiyo habitatis b daawadiisa waayo weli ma jirto iyadana se lamid tahay waxaa kaloo lamid ah waxyaabaha qaaro marka qofka laga daaweyn karo laakiin dhib badan ku keeni kara waxaa ka mid ah tetanada oo kale tetanada qofka ida ku dhacdo waa laga daaweyn kara maadaama bacteria ay tahay antibiotics iyo qofka laakiin emergency uu galaa meel xaalad degdeg uu galaa ICU in la seexiyo noqoto u badan tahay meelo shanqar laga ilaaliyo wuxuu maraa habab kala duwan oo daaweyntiis emrs laakiin aad u dhib badan tahay waxaa laga yaabaa qofka in laga daaweeyo nooca laakiin waxaa jirta oo xitaa wadamada horumaray ee 99 percent sagaal sagaal boqolkii wax ka badan ay u dhintaan oo ah neonatal tetan waxaa loo ciyaalka yar yar oo dhashay tetanada ku dhacda labaatan iyo sideed bir u horreysa ku jira taasna ayagana waxaa looga hortagaa hooyada in la siiyo talaalka tetanada inta uurka ilaada hooyo kastoo reproductive age ku jirta oo xilliga dhalmada ku jirta wax dhalaysa waxaa fiican in talaalkaas tetanaad qaadato si oo ilmaha ay dhalayso difaaca iyada samaystay ilmaheeda u gudbinaya ilmaheeda marka gudbiso marka meelaha ciyaalkii ku dhalanaayan oo kale oo anaga waddankeeno kale oo safe maahan oo macnaa meel clean oo oo nadiif maahan waxaa laga yaabaa in hooyada ay guri ku dhasho waxaa laga yaabaa inay iyadoo gaari saaran wax cunugii ay dhasho xuduntii wax- marka waxyaabahaas oo dhan wax jeermiskii sahli karaa inuu cunug u gudbo ay ku dhacdo eena adag tahay cunugaas inuu ka soo fiicnaado weli inta aan arkayay icu wax badan joogay weli ma arkin canug ninatar teetana noqday teetanada almaha ku dhacda labaatan iyo sideedda beri ka yar ka fiicnaaday kulli badanaa intaan arkay waa u dhinteen annaga keliyimaan markaas dib u sii raacday akhrisid developing countries wadamada hore u maray sida maraykanka iyo saskata taasoo kale aad ay khatar u tahay hepatitis sidoo kale waxyaabaha ugu badan waxaa waaye asana daawo ma laha qofka waxaa laga yaabaa inuu dadka waaweyn xitaa wuxuu ku keenaa kansarka beerka ku dhaca xitaa hepatitiska talaalka dadka waaweyn inay qaataan xitaa qaba- waxay ka tahay qayb ka tirsan oo iskajoolka oo la helo waxyaabaha la- la- qofka inay qaato u fiican tahay waaye Een, hepatitiska marka oo cudurada ku gudba waxaa la lahaa waxaa waaye dhiig waxaa la dheecaan kastoo jirka ku jira ama mid normal ah ama mid abnormal ah normal dheecaanka waxaa la- marka la leeyahay waxaa laga wadaa dhuufta een, biyaha ragga ee, si- een, qoyaanka oo xubinta taranka dumarka een, waxaa kaloo ka mid ah een, dhiigga waxyaabahaas oo dhan waxaa la kuwa normalka ah macnaha oo qoya- een, fluidiska ama qoyaanka normalka jidka jirkiisa ku jira wuu ku dhex jiraa viruska kuwa aan normalka ahayn xitaa wuu ku jiraa tusaale haddii qofka caloosha biyo ka galaan oo kale iyo waxaasoo kale wuu ku jiraa soo marka wax kaas kasta oo qofka marka jirkiisa gelin kara haddii oo dheecaankaasi uu jirkaada galo ama tiruu galmaha ku noqoto galma ah ku noqoto ama qofka dhiigiisa lagu daro cirbad qofka lagu daro ha lagu daro waxaasoo dhan hepatitiskii inuu qaado halis u tahay marka talaalka wuxuu faa'iido u yahay waxaa la badanaa waxaa la sameeyaa haddii uu uu ninkii qabo gabadha naagtu gabadhu guursan laha haddii laga talaalo ma ku dhaco gabadhii qabta wiilkaa laga talaalaa ma ku dhaco macnaha badanaa xataa waxyaabaha uu talaalka aad ugu fiican yahay ka mid tahay marka talaalkan waxaa waaye wax kasta waxaa waaye wixii intay dhici lahaayeen waxa ka fiican in intaysan dhicin ka hor in laga tago hortago wax alla qadar Talaalkan, nooshaan marka toddobaadka talaalka ee, maxaa loogu talagalay ma caruurta keliya mise caruurtii dadka waaweynna waa waa isla socdaan Een, marka talaal laga hadlaayo badanaa een, xooga waxaa la saaraa inta badan maadaama ay ka nugul yihiin laakiin dadka waaweyn iyo dadka yar labadaba waa loogu talagala talaalka Een, toddobaadka talaalka waxaa wacyigelintiisa inta badan
maxamed cabdi oo ah iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee jubbaland oo u waramayey wariyaha radio ergo ee magaalada kismaayo axmed cabdi toronto
haddii aad joogto baardheere iyo tuulooyinka u dhow raadiyow ergo waxaad ka dhegaysan kartaa idaacadda markabley mawjadda efem siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed saddexda ilaa afarta galabnimo
weli erga ayaad nagala socotaan haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada ka baxa idaacadda ergo waxaad nagala soo xiriiri kartaan taleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha maantana waxaynu kusoo qaadanaynaa saylada xoolaha ee magaalada afgooye wariyaha reediyo ergo leyle cabdi maxamed ayaa wareysatay yuusuf xasan dooraale oo isagu ah dalaal lo-da ah islamarkaana ku sugan suuqa degmada afgooye waana kan isaga oo nooga warbixinaya qiimaha lo-da maanta waxaa la kala siisanayay
horta waxaa waaye waddanka ilaahay awoodiisa barwaaqaa ka mid ah, alxamdulilah kowde xoolihiini waa yani xoolaha waa sii sara kaceen suuq cusubni yani suuqyihii hadda ka hor xirnaayni alxamdulilah waa noo furmeen neefka diriga oo hadda dirimada ah oo dirig weyn oo dirimada ah ilaa iyo sideed iyo toban ilaa sagaal iyo toban milyan oo suuq ka joogaa midka suguntada ah shan iyo toban ilaa afar iyo toban oo ka joogaa midka teesada ah kow iyo toban ilaa iyo toban oo ka joogaa ee looda yar yar oo saddex jirka iyo afar jirkaani ee sideed milyan toddoba milyan ilaa shan milyan ka jirta ma garad saddex raqam saca fiican oo saca muraadka oo fiican oo kawaanka oo dirimada oo yani kabaan u dhow toddoba iyo shan toddobo ee neefka dhiiglaa qabaan dhiiglaa ah shan iyo shan ilaa shan ma garad waa tahay geela iyo ariga maxaad nooga sheegi kartaa iyana geelo waxa waaye ritiga fiican ama hasha fiican labaatan iyo afar ilaa labaatan iyo lix midda ku xigto toban iyo toddoba ilaa toban iyo sideed milyan Tan kale miya oo tobanka dhexaadka ah toban iyo kow ilaa toban ma garatay marka ma milyan baa lacagtaasi ha midi waa barobi ha ko iyo tobanka kudhaay waa ko iyo toban milyan kaashi waa lacag la'aan aan ku sheegaya oo shilinka soomaaliga ah oo shilinka soomaaliga ah waxaan waxaan ku sheegay shilinka soomaaliga ay ay ku basgelisan yihiin Eh, ariga waa imisa qiimihiisu maanta ariga eh, midka jarka ah oo jarka ah oo tod eh, laba milyan iyo laba boqol ilaa laba milyan iyo boqol midka oo kawaanka saaranna milyan iyo toddoba boqol milyan iyo lix boqol ilaa milyan iyo afar boqol ma garat waa tahay marka maxaa kale oo eh, xoolo ah oo la keenay suuqa saaka wallaahi saaki hadda eh, suuqa eh, loodana waa joogtaa arigana waa joogaa marka aaday u sarakacsihiin waxa bedelan waxay tahay xoolihii oo yani hadda eh, daaq yani la rajeynaa insha allahu oo gobollada u kala guureen iyo xoolihii oo yani oo suuq cusub sii heleen marka alxamdulilahi eh, roobna waa noo da-ayo intaas sarakac waxaa keenayo waa roobka ilaahay noo keenaya keenaya ma garat marka eh, marka laga tago lo-da ariga iyo geela xoolaha kale ee suuqa la keeni jiray hadda ka maqan maxaa ka mid ah xoolaha oo markii hore suuqa la keeni jiray waxaa nooga mid ah sidii dameeraha oo kale waa naga gudbeen hadda lama keeno ilaah waa ku roon yahay sidii hadda badarkii oo kale oo tan meel gooni loogu guuray sidii hadda caanihii xoolaha baadi laga keeni jiray oo la keeni jiray roobaa kala gooyay oo suuqa lama keeno magarat waayahay marka en, suuqa isbeddel noocee ah baa ka muuqda saaka suuqa isbedel fiicana ka muuqdo isbedel fiicana ka muuqdo xoolihii baabuura la- waddada waa soo geli waayeen Eh, wixii oo dhan waa wada qaali khudaartii waa qaali marka wax kastaba alxamdulilah waa fiican yahay magarat marka qiimo korarka ku yimid xoolaha eh, maxaa inooga sheegi kartaa oo sababay ayaad isleedahay xoolaha qiimaksararka waxa keenay waxa waaye ee, wadooyinkii xoolaha kasoo galaayeen ee, waa xirmeen ee, xoolihiina hadda ka hore abaara loo keeni jiray abaarta ilaahay waa naga dulqaaday marka alxamdulilaahi sarakaca meesha ku yimid ma garat waa tahay marka en, qiimaha intee kalaa u dhexaysa horey loo siisan jiray xoolaha iyo kuwa hadda la siisto xoolaha waxa waaye hadda neefka geela oo saddex iyo labaatan mili aan kugu sheegay ee, markii roobka oo dayn ka hor ee, waxa waaye toban iyo lix toban iyo shan milin uu ahay neefka aan lix iyo toban milin kugu sheegay oo geela ah sideed milin ilaa sagaal milin kala siisanayay dibiga aan kugu sheegay oo intuu suuq jirin ka hore oo toban iyo toddoba milin aan kugu sheegay toban milin oo ah ma garat waxa keena waxa waaye wixii oo isbedelay suuqiyo macnaha xoolihii ka yaraadeen herbaadiyo xoolaha keeni waay oo geeli iyo arigii keeni waayeen iyo dibidiyo suuq cusub heshay ma garat Eh, waayahay marka en, adigu dalaal ahaan maxaa faa'iido ah oo kugu jira qiimo korarkaas ku yimid xoolaha waxa waaye waxaa fa- ay faa'iida ugu jiro waxay tahay hadda kahor xoolaha la keeni jiray ee, bal inaan u dhigno oon xoolaha suuqa bal ugu dhigna bal deen usoo qaadno ay xoolihii wax naga iibsada aan weynay hadda waxa waaye neefki gacanta soo galabo shan qof afar qof ganacsiga ku imaanayso si subaxnimo waxa waaye dalaal labada boqol subaxnimaad ka qaadanaysaa macnaha maasha allah wixii gacanta soo galo wax ku istaagay ma leh maalintii meeqa lacag ah baad ka heshaa markii xoolaha aada iibiso waa iska nolol maalmeed waxa waaye hadba waxay ku xidhan tahay xoolihii lii keeno laakiin maanta markii toban neef lii keeno oo kale toban neef calaa neef waxaa laga qaataa oo lood ah laba boqol oo kun waaye marka toban neef haddii maanta ku timaada laba milaa haystaa shan boqol oo kun waxaa ugu jare balaa kaa cunaysa ka- yani u jare laba qof ku celcelinaysa waxbaad yani ka siinaysaa adiga maalintii un waxa waaye afartan ilaa iyo konton dolar waa ka helaysaa marka markii suuqa xoolo lagu keeno marka eh, maalmihii hore intaanu roobku di'in eh, meeqaa heli jirte maalmihii roobka da'usan diin kahor waxaan heli jirnay markii suuqa saan oo kaleeto noqdo maanta oo kaleeto loogaa lagu keenayaa adaa deen lagugu yeelan waxaan leelahay male ma garatay wax kaa gadanaya xoolihii kaa iibsanaya male si fiican ha marka markii roobka sudeen kahor waxay ahayd xoolaha markii lagu keenaba xoolihii balaa siinaysaa biyaad siinaysaa wixii waa ku deemoweysaa wax wax- yani wax- wax kaa iibsanaya ma jiraan bale waxa waaye qofkii xoolaha kaa gatan meel uu geeymo haysta laanta kahor
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknolojiyadda waxaan diyaar kuula nahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xidhiidha internetka bogagga ay bulshadu ku xidhiirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombiyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tiknolojiyadda la xidhiidha waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknolojiyadda aan ku falanqayn doono kaas oo aad dhegaysan doonto sebti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su-aashaada noogu soo dir nambarka farriinta gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban
degmooyinka taleex iyo laasqoray ee gobolada sool iyo weliba sanaag waxaa ka socday dhowaanahan daaweyn iyo wacyigelin loo sameynayay dadka kasoo barakacay kulaylka iyo biyola-aanta haddaba daaweyntaasi iyo wacyigelinta ayaa waxaa waday wasaaradda caafimaadka ee puntland sucdi xaamud ciise oo ah waaxda taranka iyo dhallaanka ayaa wariyaha reediyo ergo maxamed saalax waxa uu weydiiyey bal inay faahfaahin naga siiso wacyigelintan iyo waxa ay tahay inkastoo lagu beegsanayay haweenka iyo caruurta waxayna tiri tiimamka aan dirnay waxay ka kooban yihiin dhakhtarkii dadka qaabilayey waxay ka kooban yihiin shaybaarkii bay wataan oo qofkii shaybaarka sameynayey waxaa ku jira umulisooyinkii waxaa ku jira dadkii neersinka ahaa sidoo kale waxaa ku jira qofkii dawada ku shuqul lahaa oo ama farmasistaha ahaayo dawada bixinayay waxaan u dirnay marka inay qeyb ka ahaadaan barnaamijkan emergencyga la yidhaahdo oo hadda xaaladan ama xaalada deg deg ah oo hadda aynu ku jirno ama deegaamada dalka qaarkiis ay ku jiraan marka muhiimaddu waxay tahay inay daboolaan baahiyaha caafimaad ee deegaamadaas ay ka howlgalayaan ka jira waayahay labadaa deegaan baahiyaha ka jira oo aad ku doorateen maxay tahay sidaa la socotidba wadanka abaaro baa baa baynu ku jirnaa hadda ama meelaha qaarkood abaaro baa laga soo sheegayaa labadan deegaan specifically waxaan ku dooranay xarumaha caafimaadka ku yaala oo ku yar iyo populationkii abaaruhu saameeyeen oo isugu tegay labadan meelood oo aan dooranay marka si aan baahiyaha ay qabaan dadkaasi aan ula tacaalno ama aan wax uga qabanno baanu labadaas tiim ku dirnay labadaas meeloodna aanu ku dooranay ilaas qore iyo taleex deegaamada hoos yimaada waayahay dadka ay u howlgelayaan dadka ay u howlgalayaan waxa weeyaan hooyooyinka da-da dhaqmaada ku jira waxay noqonaysaa hooyadii uurka lahayd hooyadii markaas ilmaha nuujinaysay oo kale waxay noqonaysaa oo kale hooyooyinka da-daas aan sheegnay ku jira waxay noqonayaan ilmaha shanta sano ka yar waxay noqonayaan dadka da-doodu shanta sano ka weyn tahay oo rag iyo dumar labadaba isugu jira ama bukaan socodka loo yaqaano adeegyada ay bixinayaan marka waxa weeyaan adeegii adeega aan dhihi karno caafimaadka taranka la xiriira sida waxa weeyaan dawadii baa ku jirta tallaalkii baa ku jirta nafaqayntii baa ku jirta dabcan waa howl ballaadhan yaa idinka caawinay waa su-aal runtii aada muhiim u ah barnaamijka waxaa fangaraynaysa ama aan fanka uga helnay hay-adda la yidhaahdo u n f p a waana badanaa hay-adda caafimaadka taranka ee puntland nagala shaqaysa waxaa fulinaya howsha fulinteeda aan u xilsaarnay n g o maxalli ah oo la yidhaahdo ambican dabcan waxaa sheegtay inay daweyn sidoo kale samaynayaan baaritaano miyaa jira oo dadka ay u samaynayaan kahor intayna daweynka u samayn waxyaabaha aad rabtaan inay ka duulaan oo shaybaarada quseeyo oo dadka laga daweynaya sameeye shaybaarkii bay wataan tiimku oo shaybaaristihii oo qalabkiisii oo dhammaystiran wataa la socda waxaan ka cararaynaa xanuun aan la hubin wuxuu yahay in daawo la iskaga sameeyo waxyaabaha marka ay aada u baarayaan waxaa kamid a hooyooyinka oo kale abaaro iyo markii la yimaado waxyaabaha xoog badanaad ama hooyooyin kaliya aan ku koobnaane bulshadii oo dhan xoogaa qofka maskaxdiisa kusoo dhacaya ko waxaa kamid a dhiig la-aanta oo kale marka waxay wataan sidii maxaan ku irahdayeto loo ogaan lahaa xanuunada dadkan ay qabaan loo baari lahaa malaariyadii bay baarayaanin aneemiyadii ama dhiig la-aantii oo kale ay baarayaanin xanuunadii kale oo dhan bay baarayaan kaadidii baa la baarayaa sida hooyooyinka uur kale oo kaleeto hooyooyinka xataa waxay wataan oo la socda teestiyadii hooyadu inay uur leedahiyo in kale lagu kala ogaanayay si hooyo waxaa laga yaabaa uurkeedu uu yaryahay oo kale ama markaas uusan soo bixin iyadu aysan iska warqabin si aan dawo loo siin oo kale waa in la baaraa oo la xaqiijiyaa hooyadu inay uur leedahiyo in kale marka teestiyadaasoo dhan ama sheybaarada qaybahaasoo dhan buu sheybaarku ka kooban yahay waayahay dhanka duweynta marka laga yimaado wacyigelin ayay sameynayaan sidoo kale wacyigelintaas maxay tahay maxay dadku u sheegayaan tiimka waxaa la socda oo tiimka wax daweynaya ka baxsan tiim wacyigelin ah tiimkaas wuxuu ku jiraa waxay ka mid yihiin qayb aan halkan ka dirnay iyo qayb aan ka xulanay dadka deegaanka degan oo caafimaadka ka shaqeeya wacyigelinta ay sameynayaan waa wacyigelinta caafimaadka oo nooc walba leh dadka waxay ku wacyigelinayaan inay xarumaha caafimaadka ku xirnaadaan badanaa dadka reer guuraaga ah oo kale ama fahamka caafimaadku meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inuu hooseeyo marka dadkii baa la wacyigelinayaa adeega jira markaas maadaama dadkan tiam mobile ay yihiin oo markaas yimid oo kale waa in xataa bulshadii lagu wacyigeliyaa in tiimkan oo intaasoo qof ka kooban oo dhakhtarkii ku jiro oo shebaarkii iyo dawadii oo adeegii oo free ah uu deegaanka soo gaaray si ay dadka uga faa'iidaystaan waxyaabaha kale oo laga wacyigelinaya waxaa ka mid ah nadaafadiioo kale maxaanku irahdayeto roobabkii haddii ilaahay idmo oo roob uu yimaado oo kale sidii maxaanku irahdayeto looga nadaafadoo kale loo ilaalin lahaa sidii biyaha si gaar ahaaneed biyaha meelaha biyuhu ay ku haraan oo kale maadaama ay biyihii ay gureen oo kale wax laga yaaba biyihii meelaha biyuhu ku haraan oo kale intii haraaga wasaqda oo kale marka meel sidaas oo kale biyahaas oo kale inaan la isticmaalin oo kale maxaan kula caafimaad guud caafimaadka qaybihiisa kala duwan oo dhan bay wacyigelinta siinayaan nafaqadii oo kale waxaa la barayaa hooyooyinka oo kaleeto siday cuno nafaqo leh oo kale u cuni lahaayeen oo kale ama cunada nafaqadu ku jirto markaas cunooyin badan oo waxaa jira nafaqo leh laakiin aynaan inagu markaas ama dadkeenu aysan ku baraarugsanayn marka tiimku wacyigelintoodu waxaan rajaynaynaa inay dhinac walba ka kafargarayaan sidoo kale adeega ay bixinayaan ama adeega caafimaadka waxaa kamid ah adeegyada lagula tacaalo tacadiyada oo kale meelaha tacadiyadu ay ka dhacaan dawadii u gaarka ahayd bay wataan tiimku oo oo la socota adeegana qeybka ah dad u tababaran baa tiimka kamid ah oo ku jira tacdiyada kufsiga oo kale baan ka wadnaa maxaan ku irahdato marka tiimkii u tababarnaa oo wax ka qaban lahaa sidii ay qofkaas oo kaleeto intii goobta ay la joogaan wax ugu qaban lahaayeen kadibna ay ugu xiri lahaayeen markaas xarumaha ka sareeya oo markaas wax la tacaali kara kaysaskaas oo kale baa kamid ah muddo intee leeg bay soconaysaa hawshatan haddii lahayd ma tiimamkan hadda waxay shaqada ku jirayaan todoba beri bisha dambe oo kalena waxay ku galayaan oo qorshuhu yahay inay todoba beri oo kale shaqeeyaan maxay tahay ujeedada aad waxaan oo dhan ka leedahay ujeedada waxaan oo dhan aan ka leenahay waxay tahay haddaad og tahay soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adduunka markii la fiiriyo dhimashada hooyada iyo dhallaanka wadamada aada ugu sarreeya bay ka mid tahay waxyaabaha inaga marka nambarkaas inuu kor u kaco mar walba ka qayb qaata ama saameynta kule waxaa ka mid ah xarumaheena caafimaadka oo meelaha remotka ama meelaha fogfog oo kale ku yar xirfadlayaashii caafimaadka ama dadkii iskiilka lahaa dhakhaatiirtii umulisooyinkii neersinkii xirfadlayaasha ahaa oo meelahaasoo kale aada ugu yar markaasoo kale adeegyadii loo baahnaa inay qabtaan qof xirfad leh oo markaas ay maadaama uusan qofkii joogin meeshii oo aan la heli karin qofaan aqoontii iyo xirfadii lahayn laga yaabo markaas inuu qabto for example ama tusaale haddaan usoo qaato umulin hooyada oo kale markii la umulinayo meelaha qaar waxaa dhacda inaysan umuliso xirfad leh aysan joogin umulisa dhaqameed oo kale ama qof aan cilmigii umulisanimada aqoon u lahayn oo kale uu hooyadii markaas ay noqoto inuu shaqadii ama adeegii ay u baahneed u qabto khataro badan baa kasoo baxa oo hooyada inay aada u dheeg baxdo oo kale ilmihii oo kale inuusan maxaan ku irahdaye tokafkii oo kale ama uu ku maydo markaas maxaan marka qaar dhiigbaxaas hooyadii ilmihii hooyadii ay u dhimato oo kale waa waxyaabaha ka qayb qaata in hooyooyinkeenu in badan oo kamid ah ay u dhintaan dhibaatooyin la xiriira uurka iyo xilliga foosha marka si waxaasoo dhan aynu u yarayno dhibaatadaasoo dhan aynu uga hortagno istraatiijiyada wasaaradda caafimaadku ay leedahay iyo hay-adaha nala shaqeeya oo dhan baa waxay tahay sidii aan u dhimi lahayd aan u dhimi lahayn dhimashadaas hooyada iyo dhallaanka tirada badan marka barnaamijka ama istraatiijiyada aan leenahay bay qayb ka tahay xarumihii caafimaadka oo jirayna inaan xoojino meelaha aan xarumaha caafimaadku ka jirin markaasna aan intaan xarumo caafimaad uga samaynayno aynu ku kabno oo ku xoojino tiima markaas outreach ah ama mobile ah oo guurguuraya
gabagabada maxaa laga filan karaa kadib marka daweynta iyo wacyigelinta la sameeyo maxsuulka aad filaysaan inuu soo baxo muxuu waa su-aal aada muhiim u ah maxsuulka aan filanayno waxa weeyaan baahida dadkaas ay qabeen in wax uun haddaan kolley boqolkiiba boqol aysan tiimamkan dabooli karin in wax uun laga daboolo oo maxaan kule bulshadii adeegiisay ay tahay say tahay oo toosa loo gaarsiiyo waxaan u shaqaynayno oo u adeegayno waa bulshadeenii meel walba ay joogaanna waa waajibkana saaran hadday miyi joogaan iyo hadday magaalo joogaanba in loo adeego oo adeegii meesha ay joogaan qofkii loogu geeyo marka maxsuulka aan filanayna waxa weeyaan insha allah baahiyaha caafimaad oo ay qabeen in wax uun laga daboolo rasuulka sal allahu alay wasalam xadiis uu ina faray ama inoo baa wuxuu ahaa in ka hortaga uu ka fiican yahay daaweynta marka waxaan kula dardaarmi lahaa hooyooyinka keliya ma ahan hooyooyinka aabayaasha bulshadeena qeybaheeda kala duwanba inaynu xarumaha caafimaadka ku xirnaano adeegii caafimaadka oo aynu haysano aynu ka faa'iidaysano waa tahay dhegaystayaal taasi waxay ahayd sucdi xaamid ciise oo u warramaysay wariyaha reediyow ergo maxamed saalax
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhow dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa muwjadda efemta ee raadiyow jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijka tiknolojiyadda balse marka hore kusoo dhawaada hadalhaynta dhegaystayaasha idaacadda ergo oo ah mid si maalinle ah oga baxda idaacadda ergo waxaa soo jeedinaya wariyaha redio ergo maxamed cabduqaadir socdaal
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha oo maalin walba aad ku dhegeysataan idaacaddayada ergo waxaana halaaba ka wareysanaa cabdixamiid cabdilcasiis oo isha ku haya codadka ay noo soo duubaan dhegeystayaashaga kala jooga deegaanada soomaaliya cabdixamiid bal kusoo dhawow ee xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha iyo codadka ay noo soo duubeen waa mahadsantahay bal inoo soo qobo bal qodobada maanta ugu muhiimsan ee dhegeystayaasha ay ka hadlayaan qodobka ugu horeeya waxaan rabaa inaan ku bilaabo qadar cabdulaahi uu joogo gobolka cayn wuxuu noo sheegay in ay roobabkii guuga meeshaas ka bilowdeen laakiin wuxuu kaloo noo sheegay in ay dad badan oo meelo kala duwan joogaan gobolkaasi in ay soo barakaceen ay imaadeen meeshii roobka da-ay awalba roobkii uu iska yaraa waxaa dhacda dadki inuu ku wada fillaan waayo hadeerna weliba waxay taagan yihiin biyaha inuu ku wada fillaan waayo hadeer yani dadkii waxay isugu imaadeen hal deegaan deegaanada kale ka agdhowaana roob kama di'in roob kama di'in marka meesha meeshuu roob ka da-ay isku wada imaadeen marka biyihiin dadku waa ku wada fillaan waayo hadeerna waxay weli taagan yihiin roob la-aan iyo biyo yani biyo la-aan hadeer taagan yihiin bal aan isla dhegeysanna codka khadar iyo maaragtay waxyaabaha uu ka hadlayo
alo asalaamu calaykum radio ergo waa qadar cabdilaahi cismaan kasoo hadlaya tuulada wadaamago oo ka tirsan gobolka cayn degmadan waxaa ka da-ay roobabkii u horeeyey ee roobabkii guga soo guurtada waxaa laysaga soo guuray deegaamadaas fog sida sida burco deerakasoo guri ayaa degay aadka loogu buro runtii waxaa dhacda biilaan aan ka codsayna hay-adaha inoo gaadhsiiyeen wariyaasha qiimaha le ee radio ergo inay la soo gaadhaan dadka meesha isugu yimi ee raad ku hayo biyo aadonsanaamasiiyo
waa tahay khadar aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay xogta uu ina siiyey haddii aan ku laabanno bal codadkana loo soo duubay ee kale ugu muhiimsan aalaaba waxaana soo gaara codad kala duwan oo dhegeystayaal kala duwan ay soo duubaan oo deegaano kala duwan sii kala jooga kulligood waa inoo wada muhiimsan yihiin laakiin waktiga aan haysano kama wada gaarna inaan soo qaadano marka waxaan kusoo qaadanaa idaacaddiyada hadba inta ugu muhiimsan oo aan isleenahay maaragtay yacni dadkan waxa ay ka hadlayaan baahiya rasmi ah oo jira marka bal codka ku xiga haddaan soo qaadano muxuu ka hadlayaa
waxaan kaloona soo wacay dhegeysta naga soo wacay xudun dhegeystaan aada buu ugu duwanaa dhegeystayaasha kale wuxuu noo sheegay in uu yahay ganacsato ka ganacsado dhuxusha marka wuxuu noo sheegay dhuxusha iibiyaa marka wuxuu noo sheegay in ay mar walba dad niman ciidan ah ay u imaadaan oo dhuxusha gubaan marka nimankaas waa cabasho ka qabaa marka uu ka ganacsanayeen oo wax sharci dara ha marka asaga magaciisa ma sheegin laakiin wuxuu sheegay in ay uu dhib ku qabo
askartaas maarkaasgud intuu joogaa marka dhegeysta asaga wuxuu noo sheegay inuu joogo xudun xudun aada iyo aad bal aan dhegeysano dhegeystahaasi maaragtay ka cabanaya dhuxusha uu soo gubay geedaha uu soo gubay maalin kasta laga sii gubay
waxaan ahay bagaase oo jooga dooxada xudun beryahana waxaa dhibaato weyn nagu haysata waxaan ahaa dhuxulle beryahana dhuxushiibaa dhibaato weyn naga haysata oo iyagan magaalada jooga baa mar walba naga gubaya dhuxushii
waa tahay bal cabdixamiid anagoo soo koobeyna haddii ka waran aan dul marna bal dhegeystayaasha ku xiga codadka ay noo soo duubeen si faahfaahsan
waxaa jiro waxaa hadda soo cusbanaanaya colaado ka socdo calaf weyn oo ay dhegeystayaasha qaarkood noo sheegayeen in ay dad qaar noloshoodii ama naftooda ku waayeen marka waxaana soo wacay dhegeysta meelahaas jooga wuxuu noo sheegay in laba qof ay ku dhinteen colaadaha meelahaas kasoo cusbanaaday marka colaada waxaa waa hadalhayn aada u muhiim oo dad hadeer badan kasoo wada hadlayaan
yani dagaalaha kasoo cusboonaaday deegaano ceel afweyn laftirkiisa mise deegaano ka agdhow ceelafweyn ceelafweyn inta badan u okay sheegay dadka.
marka eh, dadka qaar ah ku dhintay eh, dad qaarna waxaa waaye dhibaato kasoo gaarto waa Mm.
dareemi kartaa markii deegaan Mhm.
uu dagaal ka dhaco waxaan ilaahay ka baryaynaa bal inuu kala qaboojiyo eh, dadka deegaankaasi isu dagaalay amiin amiin Eh.
Een, waxaa kaloo jiro dad xanuunaha dirsoo cusboonaaday kana noo sheegayo Een, waxaa ka mid ah dad jooga guraceel oo noo sheegay in ay shuban biyood meelahaas ka bilowdeen een, oo yani dad badan ay hadeer een, la jiifaan waxaa kaloo jiro een, koonfurta soomaaliya meelo ka mid ah dad naga soo cen sidoo kale oo ayagana xanuuno ka hadlayay oo ka marka hadlayay xanuunadaasi waxaa sababay leeyihiin roobab ka da-ay mise waxaa weeyaan wax Een, ah, inta badan waxay noo sheegayaan dadka shombeed ka hadlaya waxay noo sheegayaan dadka uu biyo la-aantii meelaha qaarkood ka jiro oo biyaha wasaq meelaha qaarkood cabayo sababtoo biyihii dadka ku wada yar een, jilaalkii meelaha weli kusii dheeraaday iyo kulaalkii marka biyaha ay inta badan sheegayaan wasaqda ay cabayaan Een, biyo koonfurta- wasaqoo deegaanadaasi maaragtay maadaama Mhm, mhm.
ay kaliftay abaarihii in dadka wax alaale wixii oo biyo ay helaan inay isticmaalaan Mhm, iska ayaa cabaan.
kalifay leeyihiin maaragtay in shuban biyood uu ka dilaaca ayagaas aad iyo aad Een, waxaa kaloo jiro een, koonfurta soomaaliya dad ayagana sidaasoo kale uga hadlayo een, xanuunaha Een, waxaa jiray een, dhegeyste noo sheegay in uu u maleeyo in ay kaduudii meelahaas ka bilowday marka wuxuu wuxuu arkay astaamo oo astaamo qaar oo kaduudayaha oo lagu yaqaan kaduudayaha lagu yaqaano marka wuxuu dhahay dadka qaar baa kusoo badanaya xanuunahaas oo yani dhowr qof oo ku arkay Een, marka xanuunaha marka kaga soo tagno een, intaas waxaa kaloo jiro si guud haddii aad u fiiriso dadka inta badan waxay ka hadlayaan qaar oo roob helay iyo kuwaan roob helin marka qaar oo roobkii haddeer usoo cusboonaaday oo bilaabay in ay een, ka faa'iidaysteen roobkii iyo hada- kuwo aan weli hana helin hadaleynta ugu badan waxaa weeye yani dad uu roob u daayay dad Iyo uusan kuwa- weli u da-in aad iyo aad waa mahadsan tahay cabdixamid dhegeystayaal waxaa intaasi inoogu eg xubintii hadalhaynta dhegeystayaasha oo maalin walba aad kala socdaan idaacadda ergo codka arrimaha bini'aadanimada waxaa idinla socodsiinayay anigoo maxamed cabdiqaadir socdaala waxaana ilagala qayb qaatay oo inoo soo saaray islamarkaana inoo soo diyaariyey cabdixamiid cabdilcasiis oo aalaaba la socda hadalhaynta dhegeystayaasha tan iyo inta aan ku kulmeyno barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinkaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha balse kusoo dhowaada marka hore xubinta googaalaysiga ee maanta kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaan kusoo dhowaada xubinta googaalaysiga oo toddobaadkiiba mar aad ka dhagaysataan idaacadda ergo maantana waxaan idinkugu hayaa googaalaysi qurux badan haddaba si fiican u dhegaysa yuusan ku dhaafin inta badan carruurta iyo weliba dhallinyarada ayaa ku madadaasha marka ay rabaan in ay googaalaystaanna waxay ku bilaabaan googa waa qofka su-aasha bilaabaya qofka kalena wuxuu yidhaahdaa cigalle haddaba googa cigalle waxaad sheegtaan afar nin oo salli ku wada fadhiya oo aan salaan isla gaarin aan mar kale ku celiyo waxaad sheegtaan afar nin oo salli ku wada fadhiya oo aan salaan isla gaarin maanta gogaalaysigeenu kaas ayuu noqonayaa haddaba haddii aad rajaynayso ama aad danaynayso inaad ka qayb qaadato waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban meel kastoo aad ka joogto soomaaliya waa kuu bilaash fariin cod ah iyo mid qoraal ahna waad noo reebi kartaa haddaba si codkaagu uu nadiif u noqdo waxaan kaa codsanaynaa marka aad duubayso inaad ka fogaato meelaha buuqa leh oo dadka badan ay joogaan meelaha dabaysha leh een, meelaha wax kasta oo codkaaga macnaha hoos u dhigi kara oo aan la maqli karin een, ayaad ka fogaanaysaan mahadsanid intaa ha inoo joogto dhegaystayaal xubinta gogaalisiga oo aad kala socoteen idaacadda ergo
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku wax baran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay lasii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalal rogayso fiicnaanayso markay waxbarato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow khayeel midda loo ergooto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
qodobo kale ayaa inoo soo socda annagoo weli ku guda jirna barnaamijka maanta iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad waxaa soo saartay soona jeedinaysa leyle cabdi maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aanu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaanu kaga hadlaynaa horumarka haweenku ay ka sameeyeen ka ganacsiga kalluunka iyo aargoosatada ee gobolka nugaal gaar ahaan degmada eyl oo caan ku ah wax soo saarka badda haddaba warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada garowe ka soo diray wariyaha raadiyo ergo cabdiraxmaan maxamed xaaji
caashe cabdikariin xirsi waxay ka mid tahay haweenka horumarka ka sameeyey ganacsiga kalluunka iyo aargoosatada ee degmada ayl ee gobolka nugaal inta badan ragga ayaa ku lug leh wax soo saarka badda ee deegaankaas balse waxaa jira haween fara ku tiris ah oo sida caasho ugu lug leh suuqa kalluunka caasho oo ah mulkiilaha shirkadda kalluunka iibkaysa ee libin waxay sidoo kale degmada ku leedahay hoteelka keliya ee gabadhi leedahay ahna kan ugu weyn ee lagu iibiyo cuntada badda oo ay tagaan dalxiisayaal soomaali ah oo ka yimaada magaalooyinka gudaha iyo qurbaha mararka qaarna waxaa taga kuwa ajanabi ah waxay reediyo ergow sheegtay inay maalgelisay saddex saxiimadood oo ay ku kalluumaysato si uu suuqeedu ugu adkaysto duruufaha
ganacsigayga markaan bilaabayay horta arrintayda ganacsiga aan ku bilaabay waxaan ku bilaabay rooti iyo shaah aan ku aan ka gadan jiray dadka nimanka kuusayaalka ah markii aan rootigayga iyo shaahayga aan aan gato xeebtaan geen jiray meelahan ay ka quusayaan waxaan markaa meeshaasna dee lacag kuma haystaan waxaan kusoo bedelan jiray kaambe kii shaah iga cabaaba xabad kaambaaba isiin jiray iyo rootiga cuna aa argoosada baan qalan jiray meel baan dhigan jiray kabacdi adigu waxaan ururiyey waxa adigu iska markaasa wax soo saarka ugu badnaa maxay atay xabadde aan isu qalmin oo ka lacag badan intaan gadanayo bay isiin jireen kabacdina maasha allah ilaahay waa ii barakeeyey wax yar oo adigu labiyo toban kiilaa baan ka urursaday markiias saddex bilood meelaha gadaayo kabacdi saddex labiyo tobankaygii baan iibsaday waxyaabo kaleto yaro bagaashir yar baan kusoo gatay oo sida buumayaalka maxay hayte waxay fulaanadaha garoofyo waxay u baahan yihiin dadka badda ka shaqaysanaya kabacdina wixii iiga soo baxay haddana waxaan ku gatay argosaan ku gatay adigu businesskayga wuxuu ku bilaabmay badda waxaa kasoo baxay kalluumaysiga caasho oo ah gabadh afartan iyo toddoba jir ah oo korsata saddex carruur ah oo ay aabbahood kala tageen waxay ganacsigan ka hor ahayd hooyo duruufo caafimaad oo adag iyo saboolnimo soo martay waxayse hadda ka mid tahay ilaa shan dumar ah oo leh shirkado kalluumaysi oo degan ayl bandhigga ganacsiga haweenka oo sannadkii hore ka dhacay garowe ayay sheekada caasho ka mid ahayd kuwii ugu xiisaha badnaa ee dhiirigelinayay haweenka bandhigga joogay waxay ka jeedisay hadal ay nolosheeda iyo ganacsigeeda kaga warrantay saddex laash ayaa hadda badda uga shaqeeyay caasho waxayna maalin walba suuqa geysaa boqol kiilo oo kalluun ah oo qaar ay ku iibiso hoteelkeeda inta kalena ay u dirto macaamiisheeda garowe iyo dalabyo ay ka hesho deegaanada kale ee ku dhow degmada ayl kalluunka ayaa marka uu badda ka soo baxo waxaa la geliyaa qaboojiyayaal yaryar oo lagu hayo ilaa inta laga iibsanayo kuwaas oo ku sii wareejiya qaboojiyayaal kale oo ay leeyihiin macaamiisha iibsanaya caasho ayaana ka faa'iidaysatay ilayska cadceedda marka noloshayda noolnool maalmeedkayga dhammaan iyo nolosha qoyskayga waxay ku xiran tahay kalluunka iyo isagoo aan markaan kalluunka la soo baxo iyo kan kaleeto aan farsamaysto ba noloshayda dhan ku xiran tahay qoyskayga dhan kastaba dhanka waxbarashada caafimaadka nolosha kulli noloshii markii ugu horreysay horta aan ganacsiga bilaabaya taan kusoo bilaabo markaas wuxuu ahaa ganacsiga wuu soo korayay xoogaa waxa uu yaqan jiriislaha iyo burcabadeedii kabacdina waxa weeye hadda waxaa moodaa xoogay waan soo kabanaya waa ganacsi yar oo maxayatay nolol maalmeedkayga aan ku maareeyo caasho laba ka mid ah saddexdeeda wiil ayaa ku jira iskuulka waxayna gacanta ku haysaa ilaa shan carruur ah oo ay heladeedu dhaleen kuwaas oo ay koriso islamarkaasna waxbarashada iskuulka iyo dugsiyada qur-aanka ka bixiso waxay reediyo ergo u sheegtay inay ka soo jeedo qoys xoolo dhaqato ah oo deggan miyiga degmada taas oo markii hore iyada ku khasabtay inay suuqan soo gasho kii si ay u meelayso nolosha oo aad ugu adkayd iyo duruufaha dhaqaale xumi ee qoyskeeda haystay waxay suuqa ku soo gashay kiilo sonkor ah oo deyn ah oo ay ku samaysay shaah karis ah kaas oo ay ka iibin jirtay ragga kalluumaysatada ah marka ay soo jillaabtaan ee ay ku noqdaan xeebta muddo kadibna waxay bilowday inay kasii macaashto kalluunka iyo kaambaha marka ugu horreysay waxaan damcay horta dadka in aan badda laga shaqaysan jiray inaan lacag ka urursado oo aan dadka icaawiyo dhaho kabacdiina xoogay taasi igu adkaatay kabacdi waxaan goostay waxaan samaystay meel buush ah meesha hadda hoteelka iga ahbaa waxaan ka dhistay buush buushkaas oo qoryaan soo urursaday tiirada bac baan soo iibsaday waa ka dhistay meel banaan bay ahayd oo iska biyo mareena kabacdi dadku meeshaa degaya waxay dhihi jireen waa dad qof waalan oo meeshaan waa biyo mareen maxaa u degaysaa shahayga iyo waxaygaan ku gadan jiray meeshaasaan ka bilaabay shaqadii aniga waxaan goostay in aan shaqaysto oo aana qof dambe baryin qof dambena naftayda iyo haddii jiro ii timaado iyo haddii wax kasta iigu dhacaanba aan anigu isku tashado dumarka degmada ayl ee ku jira suuqyada kalluumaysiga kuma jiraan gabdho u tababaran inay soo jillaabtaan inkastoo ay caasho muddo dhowr bilood ah ka mid ahayd jillaabatada sannadihii laba kun iyo lix iyo laba kun iyo toddobo ayna ku shaqaynaysay xirfaddaas iyadoo caawimaad ka helaysay ragga maryan axmed ow muuse oo afartan iyo siddeed sano jir ah sida caasho ayay leedahay saxiimad badda uga shaqaysa waxayna ku jirtaa ganacsiga kalluunka iyo argoosatada redio ergo ayuu u sheegtay dhowr caqabadood oo ku gudban dumarka degmada ayl inay ka faa'iidaystaan ganacsiga kalluumaysiga waxay tilmaantay inaysan heli karin dhaqaalaha maalgashiga qalabka kalluumaysiga oo qaali ah iyo hubantila'aan ka jirta badda oo ay joogaan doonyo iyo maraakiib jariif ah oo qalabka ka burburiya kalluumaysatada caqabadaha naga haysta waxaa ka mid a walaalow qalab la-aan baa ka mid a qaboojiyayaal aan waxaan ku qabuunsano aanaan haysan baa ka mid a qalab la-aan doonyihi hadda doonyi ma noo shaqeeyaan waxaa weeye jawaabihii kalluunku wuxuu leeyahay shabaabo libaaxu wuxuu leeyahay shabaabo aragosada waxay leedahay shabaabo qalabkaas unbaa noogu daran haddana haddaan xataa waxday ahayn hadda kahor intaan jilbageeda la yirahdo kalluunka libaaxa lagu soo dabo libaaxa baan ilaa kun doolar oo lacaga geliya xargo iyo iyo marka baa iga goostay xabad kama faadeynteedi baa igu hadhay dumarka wax ka faa'iida cuntada badda iyo iibinteeda waxay isugu jiraan kuwo kalluunka cunto bisil ka dhiga oo waddooyinka xaafadaha iyo dukaamo yaryar ku iibiya kuwa iibgeeya oo haysta macaamiil ka baxsan gudaha ayl iyo haween kale oo si toos ah ugu lug leh jillaabashada marka badda laga soo saarayo sida caasho iyo maryan iskaashatada kalluumaysiga ee degmada ayl oo ay haweenku xubno ka yihiin ayaa redio ergo u sheegay in tirada haweenka ah ee kalluumaysiga ka faa'iidaysta ay weli aad u yar yihiin sidaas darteedna ay gacan ka geystaan koruqaadista aqoonta iyo xirfadaha haweenka doonaya kalluumaysiga sida uu sheegayo maxamed siciid waaberi gudoomiyaha iskaashatada degmada waxaan siinaa tababarada waan siinaa kalluumaysiga inkastoo dee qofka badda ku nooli uu runtii iska tababaran yahay oo haddee badda wix ka yaqaan kalluunka yaqaano uusan la mid ahayn qofka miyiga jooga misena wixii aqoontu ma dhammaato wixii ma garanaysaa ee aqoon ah oo siyaada ah oo degmada yimaadaan tababaro ah ama iskaashatada u soo baxaay waa ka siinaa waxna waa tababarnaa waxaanu siinaa aqoonta iyagaan u daynaa wixii tababaro ah boqolkiiba siddeetan dumarkaanu siinaa xooga saarnaa si ay waa iyadu qoyskii bay gacanta ku haysaa si qoyska ay micnaha ay runtii ay waxay yani qaybteeda uga qaadato marka ninka noola mid maaha dumarku faadumo maxamed guuleed waa hooyada sagaal carruur ah waxay shantii sane ee ugu dambaysay ka shaqaynaysay hoteelka libin ee caasho waxay gelinka hore ee maalintii isku dubaridaa karinta kalluunka ay makhaayaddu iibinayso maalintii iyada oo boqol iyo konton dollar oo ay halkaas ka qaadato bishii ku bixisa kharashka waxbarashada carruurta iyo wixii kale ee ay u baahdaan waxay redio ergo u sheegtay in lix ka mid ah carruurta oo dhigta iskuullo iyo weliba dugsiyo qur-aan ay midkiiba ka bixiso siddeed iyo toban dollar nolosha kale ee qoyska waxaa maareeya odaygeeda oo badda ka shaqeeya nolosheeda si fiican fiicanba uga bedeshay waxay uga bedeshay aniga oo shaqala oo suuq iska jooga magaaladii jooga oo shaqala odaygiina iska shaqeeya badda iskaga qabqab leeyahay baan shaqadaasaan ka faa'iiday waxaan ka faa'iiday carruurta dalkaa derderbi intay ka noqon lahayd iga baratay wax ganacsigaan u arkaa ganacsigaan ku qanac- ku qanacsanahay weeye lacagtaydii baan ka helaa bil kasta oo joogto ah meel yar oo nadiif oo common oo maarat baan ka shaqeeyaa caashe cabdikariin oo ka hadashay dhibaatooyinka dhaqaale ee haweenka haysta iyo siyaabaha ay uga gudbi karaan xilliyada la furo iyaga oo ilmaha haysta marka ay agoonta iyagu korinayaan oo aysan garab kala helayn iyo xataa marka aysan maarayn karin noloshooda ayay ku talisay in marka gabdhaha xaaladaasi ay soo food saaraan inay tahay inay awoodooda baraarujiyaan ganacsiga cuntada badda ayay sheegtay inay tahay shaqo fudud oo ay ka faa'iidi karaan caasho ayaa tusaale u soo qaadatay sidii ay ugu soo halgantay horumarinta hoteelkeeda oo iminka ka kooban lix qol awalse ay ku bilowday saddex qol oo aysan u hayn lacag ay ugu iibiso gogasha lagu seexdo waxaanan markaan hoteelka samaysay marka ugu horeysay ceel baan ka dhaamin jiray biyaha dushaan kusoo dhaamin jiray kabacdi birkad baan sameeyey kabacdina biyo gelin baan ku samaystay marka qofku kollaba yoolkaaga hadduu yahay halkaa gaar markastana ilaahay waa kula qabanaya waa la marka saacadaha hantida caasho ee hadda oo isugu jirta qalab kalluumaysi hoteel leh qaybaha jiifka iyo cuntada shirkad kalluumaysi iyo beer waraab ah oo dhammaantood ay ka tacabtay kalluumaysiga ayaa ku fadhida boqol iyo konton kun oo dollar sida ay u sheegtay radio ergo cabdiraxmaan maxamed xaaji radio ergo garowe waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan guud ahaan barnaamijkii gobaad ee maantana waa naga intaa soo saarista barnaamijka waxaa igala qayb qaatay wariyaha raadiyo ergo ee gobolka nugaal cabdiraxmaan maxamed xaaji anigoo leyla cabdi maxamed ah ayaa idinla socodsiinayay toddobaadka dambe inta aanu ku kulmi doono nabadgelyo
waa tahay saaxiibadana dhagaysanayo weli erga ayaad nagala socotaan maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mida efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g iyo baraha bulshada sida facebooka iyo weliba twitter-ka iminkana kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa soo jeedinaya wariyaha radio ergo jibriil cismaan cilmi
kulan wacan dhegaystaye kusoo dhawow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa marti noogu ah doctor cabdinaasir maxamuud diiriye oo ka howlgala isbitaalka gaalkacyo doctora kusoo dhawow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha aada umahadsan tahay saaxiibka jibriil shukran waa dhowah aad baad umahadsan tahay doctor aadna dhegeystayaasha raadiyo ergo ee jooga dhulka soomaalida ayaa su-aalo kusoo weydiiyey dhegeystaha ugu horeeya aan u gudagalno
cabdiladiif ali cabdiladiif ilmi samata waxaan ku suganahay baar dheer baan ku suganahay dhakhtarku waxaan weydiinayaa cudurka maxaa keenaa isla hadalka qofka oo isla hadla isagoon qofla la jirin buu keligiis isla hadlaa marka waxaasi maxaa loo caanayn karaa qofkaasi ma dhimarku waa ka gaarsan ama waa wax iska caada isla hadalka adi dhakhtar hogaan ku weydiinaya anigu su-aasha weliga dhowr nooc oo kala baxda waxyaabaha coska ama sababi karana muhiimada primary cos ahaa jiro waxyaaba primary cos waxyaaba secondary cos oo korka imaada inta badan primary cos waxaa u badan brain tumor maskaxda inay kasoo baxdo tumor ama buro inay kasoo baxdo kale waxyaaba ugu muhiimsan kamid tahay waxaa kaloo jiri karo macnaha oo sababi karo neurological disease ama cudurro maskaxda ku dhaco oo kale cuduradaas waxaa kamid ah barkinsonka oo kale qofka inuu isla hadlo oo kale sidoo kale waxaa sababi karo kamid ah oo kale waxyaabaha sababi karo cudurro kale oo qofka caadi ugu dhaco o kale ama qofkii inay ku dhacdo problem stress oo kale ku dhaco ama qofki dhibaatooyin kale soo gaarto cuduro keeni kara ayadana arrintaas isla hadalka sidoo kale waxaa keeni karo cudur la yihahdo dimentia ama alzheimer disease isagana for example wuxuu u yahay cooska psychosiska ama waxyaabaha qofka inuu isla hadlo ama waalida keeni karto kuwaasa ugu muhiimsan kullii qofkaas haddii uu waxaas isku arkay calaamadahaas uu hadda sheegay isku arkay ana waxaa kula talin lahaa dhakhtarka ugu dhow dhimirka ee ka shaqeeyo meesha uu joogo u dhow inuu la xiriiro si micnaha talo u siiyo ama wixii markaas ku aadan uu kala taliyo ama daawo qoris ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto arrintaasa kula talin lahaa xarunta caafimaad ee dhimir dhimirka ee ka ka howlgasho meesha uu joogo inuu la xiriiro si micnaha talooyin caafimaad iyo waxyaabo la xiriira loo siiyo iyo daawooyin loo qaataa jiraan marka intaasa kula talin lahaa doctor waxaan ognahay in dadka soomaaliyeed ay soo mareen dhibaatooyin haddii dagaallo ahaan lahayd ama abaarahoo kale ma laga yaaba dhibaatooyin kuwaas ka yimaadoo kale inay saameyn qofka ku yeeshaan inuu isla hadlo isla buuqo kuwaan hadda soo sheegnay waa primary coska waxyaabaha kaleo keeni kara waxa kamid a waxyaabahaas culeys problemyadaas kale qofka inay jiro ku dhacdo kale ama qofkii jiro ayadoo ahayn oo kale dagaallo iyo dhibaatooyin inay culeysyo badanaa lasoo maro saa sheegtay abaaro oo inta badan gobolkan u badnaa way keeni kartaa arrintaas waan aragnay kaysaska inta badan isbitaalka markaa joogno nagu soo booqdo arrintaas la xiriiro qofka waxaa ku dhacayo asagoo dadka ugu badan oo kale hadda western countrieska oo kale ma wadamada reer galbeedka waxyaabaha ugu badan ay keena waxaa kamid ah qofkii shaqo weyna ama shaqadiia laga burina qofkii waxaa laga yaabaa inuu noloshii dhanba ka haro oo isku balwad iyo waxyaabo oo khamri iyo waxyaabo la xiriira intuu isticmaalo ama daraagis uu isticmaalo kadib wuu fikiraya kadib wuxuu develop gareynayaa psychiatric problemkaas oo psychoska ama isla hadalka ama cudurkaas qofkaa soo socda asoo iska hadlaya arkay waxaa kaloo keeni kara qofkii waxaa laga yaabaa inuu qof ganacsadaha hanti leh ahaa waxaa laga yaabaa in hal maalin hantidiisi wax qadar ilaahay sababi karto waxaa laga yaabaa inay hantidii ka baaba-do halkaas ugu imaado kale sidoo kale waxyaabahaasna way keeni kartaa macnaha cudur chronic disease qofka hadda ku dhaco oo waqti badan jira oo raagay oo kale ayadana way keeni kartaa arrintaas marka waa kooska kamid tahay waa sax taas
waxaan salaamaya reergo iyo shaqaalaheedi wariyaasheeda waxaan doonayaa doctorka rabiyaha inaan weydiiyo su-aal la xidhiidha xagga ragga caafimaadka ragga kadi sida kaadii markay ka jaado ninka dhalinyarada kaadii kasoo baxsato kaadii ka baxsato uu suuda kala gaari waayo saasaan wejin lahaa daktarku inuga jawaabo arrinteeda su-aasha caafimaadka la xidhiidha waad mahadsantihin aha aada umahadsan tahay kaadi baxsadka qofka ragga inta badan waxaa waxa ugu badan oo keeni kara waxa waaye qofka laba mid u kala baxee dadka inta badan ageka markay noqdaana la arkaa oo kontonka sano afartan sano wax ka weyn waxa ugu badan oo keenan waxa waaye centerka ama muruqa waxa loo yaqaano brostateka ama brostaataha soomaalida u yaqaanaan oo ballaaranayo enlargement uu sameynayo uu ballaaranaa marka wuxuu ku keenaa meeshii kaadida weygii ama meeshii kaadida soo mari lahayd tubadii sida ragga ognahay brostateka wuxuu wuxuu ku daboolaya ama geesaha ka xigaa wax le meesha kaadida mareenka marka meeshii uu ciriirina qofkii nerf problem oo kale ee dhacda inta badan nerf problem a keeni karo ama nerf damage inuu dhaco kale ama muscle damage inuu dhaco kale muruqii oo meeshii kaadidii soo maray isku daarna marka saas awgeed waxay keeni kartaa qofkii asagoo dhalinyaraha oo kale inay kaadida ka fakato maxaa kaloo arrimahaas ugu badan ragga oo kale inta badan nerf damage ama muscle damage ama muruq inuu damage ku yimaado ama nervihii oo kale muruq ama nervihii oo kale inuu dhaawac ku yimaado taasa ugu badan ha dhaawacmo keeni karto inuu kaadi baxsadka keeno waxyaabo kaloo marka waxaa jirto oo courses kaloo badan ayagana ay kamid tahay qof infectiono markasta soo laabtay recurrent u t i infection waxa la yirahdo ama markasta kaadi micnaha kaadi mareenka infection ku dhaco markasta soo laalaabto ayadana way keeni kartaa ragga inta badan arrimahaas ugu badan midda talada aan siinayo waxay waxay tahay in dhakhtar goobta caafimaad ugu soo sukeysa daktarka jooga uu la xiriiro si micnaha tala caafimaad iyo wixii ku aadan arrintaas uu dhakhtarkii ugu sameeyo madaawo ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto ama talooyin kale oo caafimaad ha noqoto inuu dhakhtarka ugu soo dhow inuu la xiriiraa aada u daneema
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa